maamulka xaafadda horseed ee magaalada jowhar oo gacan ka helaya shacabka xaafadda ayaa olole nadaafadeed ka sameeyey garoonka kubadda cagta xasey kumaari ee xaafadaasi waxaa ka qeyb galay ololaha nadaafadeed duqa magaalada jowhar maxamuud xasan bariise gudoomiyaha xaafadda horseed cabdi xaamud xasan iyo bulshada xaafadaasi gudoomiyaha xaafadda horseed ee magaalada jowhar cabdi xaamud xasan ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ay sameeyeen maanta waxaan howl maalmeedkayni ayay ka mid tahay dhanka nadaafadda afarta xaafadood xaafad walba way shaqayoyeysaa hadda waxaan taagannahay isbartiibada xaafadda horseed iskaarafuunta waddada ciinteyda marto waxaan shaqo ka haynaa nadaafinta geediguudka jaaradiisa iyo nadaafadda waxaa kormeer noogu yimid duqa magaalada iyo guddoomiyaha degmada oo shaqo maalmoodkooda ku jiraan annagoo hayno howshii noola eedmaday ayagana madaxdayna nagu soo kormeereen dhammaanna afarta xaafadood si wada jir ay ugu wada socoto xaafad xaafadna ay u kormeeraayeen waxaan rabnaa inaan maaragtay yacni baraarujinno bulshada xaafadda horseed amba afarta xaafadood inay ka shaqeeyaan nadaafadda annagoo maaragtay saan bannaanka u taagan ee madaxdayna saan u taagan yihiin maalin walba nadaafadda ka shaqeeyaan inay gurigooda ridiisa ay wasaqdii ayagana dhigtaan iyo bulaacadihii ama nalkii ay xero waayaan maadaaman xilli roobaad lagu jiro nadaafaddana imaanka barkiisa ay tahay wixii maaragta madaxdii ay u taagan yihiin inay maaragta ayaga wasaq gurigooda ay dhigtaan ee gabdhihii ayaga facooda ahayo saaka soo shaqo tegay ee maaragta cafaayad ilmooda ay xareeyaan ay jidka ka qaadaan ayagana ay soo dhigaan guriga ridiis wax loo dul qaadan kara maahan duqa magaalada jowhar maxamuud xasan bariise ayaa maamulkii iyo bulshada xaafadda horseed ku bogaadiyey ololaha nadaafadeed ay ka wadaan xaafadda horseed ee magaalada jowhar maanta dadka reer horseed yar iyo weyn isu soo baxeen taasoo laga samaynaya nadaafadda qaybaheeda kala duwan waxaa arkaysaan in geedihii iyo wasakhdii maanta shaqo fiican laga qabtay taasna maxaa la yihahdaa waxaan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha xaafadda iyo tiimkiisa iyo dadkiisa isku xidhan maanta waxaan maamulkii degmada oo guddoomiyihii iyo dhammaan oo aan loo soo kala harin si reer horseed shaqada ay haayaan loogu bogaadiyo iyo xaafadaha kale magaalada jowhar shaqooyinka ka socdana maxaa la yidhaahdaa fariin oo bogaadin iyo dhiirgelin halkan loogu diro runtii aad inoo farxad gelinaysaa haddaan nahay maamulkii degmada jowhar in xaafadihii magaalada jowhar ay ka socoto shaqo bilic soo celin iyo nadaafadayn iyo qurxin taasoo lagu diyaargaroobaya roobka xilliga roobka oo bilowday oo maxaa la yidhahdaa biyihii waddooyinka ay mari lahaayeenna loo furaayo qashinkii iyo biyihii iyo maxaa la yidhahdaa inaysan isdhexgelinna loogu diyaargaroobayo waxaan rabnaa inaan baaq u dirno dadka reer horseed iyo dhammaan xaafadaha kale ee magaalada jowhar waxaan rabnaa qof kasta gurigiisa hortiisa inuu nadiifiyo qof kasta gurigiisa hortiisa inuu geedka ka jaro qof kasta gurigiisa hortiisa inuu xafaayadda iyo wasaqda iyo bacyaha iyo kulli oo ka qaado waxaan rabnaa in qof walba gurigiisa hortiisa uu ku xidho nal taasoo ka qayb qaadanaysa amniga iyo bilicda magaalada muddooyinkii dambe xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada jowhar ayaa waxaa ka socday tartan dhinaca nadaafadda ah